أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doona waxaa ka mid ah kooxda ridada soomaaliya oo la sheegay inaysan diyaarin maleeshiyaadkii la wareegi lahaa ammaanka magaalooyinka uu cadowga haysto marka ay baxaan ciidamada kufaarta afrikaanta walaac daran oo hareeyey gudaha cadowga iyo kulamo ka dhici doona adis ababa oo lagu wado in looga hadlo dardargelinta insixaabka admis qodobadeenna kale waxaa ka mid ah duufaanna ku dhuftay maraykanka oo dad ay ku dhinteen iyo dagaalada ka holcaya suudaan oo cirka isku sii shareeraya dhimasho hor leh oo la soo tabinayo ayaan barnaamijka idinkugu haynaa sidoo kale qodobada caawa faafreebka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xamlo lagu weynaynayo qur-aanka kariimka oo ka bilaabatay degmooyin ka tirsan wilaayada jubbada hoose dadka ka faa'iidaysanaya iyo halka ay sida tooska uga bilaabatay ayaad barnaamijka ku maqli doontaan iska hor imaadyo u dhexeeya ciidanka masar iyo kuwa yuhuudda oo maanta ka dhacay marinka rafax iyo masar oo qiratay in hal askari looga dilay xaaladihii ugu dambeeyey filistiin ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo wixii kale ee nagu soo kordha qaar ka mida wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaad si toosan uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka أضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين الدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa aanu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan oo xiise badan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonaa kooxda ridada soomaaliya ayaa la sheegay inaysan diyaarin maleeshiyaadkii la wareegi lahaa ammaanka magaalooyinka uu cadowgu haysto marka ay ka baxaan ciidamada kufaarta afrikaanta walaac daran ayaa hareeyey gudaha cadowga iyadoo sidoo kale lagu wado kulamo ka dhici doona adis ababa looga hadlo dardargelinta insixaabka ciidamada kufaarta ee atmis qodobkaas iyo qodobo kaloo ku saabsan duufaano ku dhuftay maraykanka oo dad ay ku dhinteen iyo dagaalada suudaan ka socda oo cirka isku sii shareeraya waxaannu ku eegaynaa xubintii hadalhaynta warbaahinta oo alaaba halkan uu ka soo jeediyo walaalkeen maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayaa mareegta maanta lagu faafiyey balse waxaan ka soo qaadanaynaa xukuumadda muqdisho oo la sheegay inaysan diyaarin maleeshiyaadkii u bedeli lahaa atmis iyo midooda afrika oo kulan yeelanaya siyaasiyiin horey xilal uga soo qabtay xukuumadda muqdisho iyo xildhibaano ayaa walaac ka muujiyey bixitaanka ciidamada shisheeyaha atmis ee la filayo inay ka baxaan qaybo ka mid ah dalka soomaaliya waxay si weyn u dhaliileen wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska maleeshiyaadka dowladda oo ay sheegeen inay ku fashilmeen ballanqaadkoodii ahaa diyaarinta ciidankii atmis kala wareegi lahaa magaalooyinka ay faaruujin doonaan dowladda soomaaliya wakhtigan la joogo lama wareegi karto amniga dalka sidaas daraaddeed waa in wasaaradda difaaca laga dhigo muwaasasad awood u leh dhismaha ciidan taya leh oo ka maran musuq maasuq hadda waxaan aragno ma ahan ficil wanaagsan oo isbeddel keeni kara ayuu yidhi cali siciid faqi oo ah xildhibaan islamarkaana horey u soo noqday guddoomiyihii baarlamaanka ee koonfur galbeed xildhibaankan ayaa rajaxumo ka muujiyey in maleeshaadka dowladdu ay u babacdhigaan shabaabulmujaahidiin dhinaca kale taliya ku-xigeenkii hore ee sirdoonka xukuumadda muqdisho ayaa isna ka shanqariyey in marka ciidanka afrikaanta ay insixaab dhammaystiran bilaabaan uu dalku usii gacangeli doono shabaabulmujaahidiin dowladda federaalk oo ay ku fashilantay inay la timaad qorshayaal cadcad oo ay ku wajahayso xaqiiqada dhulka taalla mana u muuqato mid diyaarisay ciidankii atmis ammaanka kala wareegi lahaa waxay ka soo bixi weysay ilaa saddex ballan oo horey loola galay ayuu yidhi cabdisalaan guuleed wuxuu intaas ku sii daray in dhammaadka bishan haddii aysan dowladda xasan sheikh u gudbin midowda afrika qorshihii laga sugayey ay xaaladdu ku adkaan doonto jimcaha soo socda waxaa magaalada adis ababa ee dalka itoobiya kulan ku yeelan doonaa golaha ammaanka iyo nabadgelyada midowda afrika wuxuuna kulankan uga arrinsan doonaa dardargelinta bixitaanka ciidanka atmis waxaa loogu yeero ururka qaramada midoobay iyo ururka midooda yurub oo awoodi waayey in ay bixiyaan maalgelinta ciidamada afrikaanta ayaa go-aamiyey in dabayaaqada sanadkan lasoo gebagabeeyo howlgalkii amisom la oran jiray ee laba sano ka hor loo bedelay atmis haddii aan inahaasi kaga gudubno warbixinta uu daabacay mareegta soomaali memo markan waxaan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixinno kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa shan iyo toban ruux oo ku dhintay duufaano ku dhuftay maraykanka wararka ka imaanaya dalka maraykanka ayaa ku waramaya in khasaaro nafeed uu ka dhashay duufaano ku dhuftay qayba ka mid ah gobollada dalkaasi ugu yaraan shan iyo toban ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen duufaano ku dhuftay gobollada texas iyo oklahoma ee gudaha dalka maraykanka sida ay tabisay warbaahinta gudaha oo soo xiganaysa mas-uuliyiin amerikaan ah kooxaha gurmadka ayaa wada howlgallo ay ku baadigoobayaan dad la rumaysan yahay inay ka badbaadeen duufaanada kuwaas oo la sheegay inay ku hoos jiraan burburka dhismayaal soo dumay sababa ku aadan duufaanta taasi oo sidoo kale sababtay inay korontadu ka go-do deegaano badan oo ka tirsan labadan gobol hay-adda saadaasha hawada ee dalka maraykanka ayaa tirakoob ay soo saartay waxay ku sheegtay in tan iyo sabtidii lasoo dhaafay ay diiwaan gelisay shan iyo labaatan duufaano ah oo ku dhuftay mandiqadda waqooyiga magaalada dallas ee gobolka texas waxay duufaantu ku dishay ugu yaraan toddoba ruux sida uu sheegay guddoomiyaha magaaladaasi nasiib darro tiradani way kordhi kartaa waxaana socda howlaha lagu baadigoobayo dadka maqan iyadoo ay jiraan dhibaatooyin baaxad leh oo ka dhashay duufaanta ayuu yidhi guddoomiyaha deegaan ka tirsan magaaladan ay duufaantu ku dhufatay laba ruux ayaa iyagana ku dhintay galbeedka gobolka oklahoma ee dalka maraykanka sababa ku aadan duufaanada sida uu baahiyey telefishin maxalli ah oo soo xiganaya mas-uuliyiin amerikaana gobolka arkansas duufaano ku dhuftay waxay sababeen dhimashada ugu yaraan shan qof sida laga soo xigtay kanaalka maxalliga ah ee maamulka gobolka sawiro lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinaya burbur xoogan oo soo gaaray dhismayaal dhowr ah baalayaasha korontada ee dhulka yaalla iyo geedo waaweyn oo soo dumay iyadoo hal ruux la xaqiijiyey in uu ku dhintay duufaan ku dhufatay deegaan ka tirsan gobolka kentaski ee gudaha dalka maraykanka ku dhowaad shan boqol oo kun oo guri ayaa lasoo werinayaa inay korontadu ka go-an tahay tan iyo maalintii shalay kuwaas oo ku yaal gobollada texas iyo oklahoma oo ah kuwa saameynta ugu badan ay ku yeelatay duufaanta iyadoo ay isa soo tarayaan digniinada la xidhiira duufaanada noocan ah musiibooyinka rabaaniga ah ayaa ku badan dalka maraykanka waxaana ugu wacan dulmiga iyo xadgudubka ay dowladdan ka wado caalamka kaas oo saameeyey gaal iyo muslimba walow ay dhibaatadu ku badan tahay muslimiinta haddii aan halkaasi kaga gudubno warbixinta mareegta rediyo alfurqaan waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladda wararka ee shahaada maanta waxay daabacday warbixinno kala duwan balse waxaan ka soo qaadanaynaa tobannaan qof oo rayid ah iyo askar ayaa lagu dilay dagaalada ka socda magaalada alfaashir ee dalka suudaan soddon qof oo rayid ah iyo toddoba iyo toban ciidan ah ayaa ku dhintay dagaalada magaalada alfaashir ayaana ah magaaladii ugu dambeysay ee ku jirta gacanta dowladda marka laga hadlayo gobolka daarfuur maleeshiyaadka dacmu sariic ayaa xasuuq wadareedyow ka geysanaya gobolka daarfuur dagaalada ka socda alfaashir ayaana waxa ay bilowdeen bishan aan ku guda jirno ee mey haddii aan halkaasi kaga gudubno warbixinta wakaaladda wararka ee shahaada markan waxaan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa gurguurte oo lagu eedeeyey in uu suuq madow ku iibinayo shidaalka soomaaliya xildhibaan cabdulaahi aadan oo loo yaqaan kulanajiis oo ka mid ah xubnaha golaha dawaaqiidda ee kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegay in xasan sheekh maxamuud uu suuq madow ku xaraashayo khayraadka shidaalka ee ka buuxa soomaaliya qorshahaas darteedna uu tiraba dhowr jeer ugu safray dalka dibaddiisa murtad kulanajiis ayaa qoraal kooban oo uu soo dhigay bartiisa ex ku sheegay in murtad xasan sheekh maxamuud uu dadka soomaaliyeed ka qariyey heshiisyo uu ku xaraashayo khayraadka shidaalka ee soomaaliya sidoo kale wuxuu sheegay in heshiisyadan laga qariyey baarlamaanka riddada ayna yihiin kuwa uu si hoose u wato murtad xasan gurguurte taasi oo uu ku tilmaamay mid uu isaga indhatiray shuruucda u degsan dowladdiisa sidoo kale wuxuu sheegay in xasan sheekh inta uu qorshahan ku howlanaa uu safaro dhowr ah ku tagay dalka kenya haddana uu qorshaynayo in uu soo gebagabeeyo heshiiska uu ku iibinayo baloogyada shidaal ee soomaaliya sida uu sheegay kulanajiis xasan sheekh waxa uu ku howlanaa heshiis ku saabsan iibinta baloogyada shidaalka waana sababta ugu weyn ee uu safaro dhowr ah ugu tagay kenya oo uu haddana u safri doono nairobi si uu heshiiska u soo gebagabeeyo ayuu yidhi kulanajiis xogta uu bixiyey xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka riddada ayaa imaanaya xilli kooxda riddada ee uu hogaamiyo xasan gurguurte ay horey u saxiixday heshiisyo sharci darro ah oo ay la gashay dowladda riddada ah ee turkiga heshiisyadaas oo uu qayb ka yahay heshiis ay ku xaraashtay khayraadka shidaalka ee uu allaah ku manaystay ummadda soomaaliyeed halkaas ayaana uga gudbayaa warbixinta mareegta calamada aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal waxaa hadalhayn dhaliyey xasuuqa ciidamada yuhuudda ay xalay ka geysteen magaalada khaza kadib markii ay bambooyinka waxguba ku tuureen teendhooyin ay degganaayeen dad barakacayaal filistiiniyiinah ilaa soddon iyo shan ruux ayaa ku gubtay duqaymahaasi iyadoo ay basbeeleen teendhooyinkii la beegsaday muuqaallo argagax leh oo lagu faafiyey mareegaha internetka ayaa muujinayay teendhooyinka oo basbeelaya iyadoo dadkii degganaana laga soo badbaadinayo xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ahna caawa waa inaga inta aan dib idinkugu celiyo walaalka faysal mahad iyo qaybaha inooga haray barnaamijka faafareebka wararka aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasii ahaa القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijka faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halka aad ka maqlaysaanna waa idaacadda islaamiga ah ee andalus markana jubbada hoose xamlo lagu weyneynayo qur-aanka kariimka ah oo socon doonta muddo toddoba maalin ah ayaa ka bilaabatay degmada jamaame xamladan qur-aanka waxaa ka faa'iidaysan doona qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah haba ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka haddaba waxaan soo dhoweyn doonaa walaalkeen bashiir muxuyidiin abu ayman oo furitaanka dowladaasi maanta ka qayb galay bismillaahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsantaha walaalka faysal mahad soomaali halkan aan kaala soo hadlayo waa degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ee faysalow wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka soconayey mashaariic kala duwan oo arrimaha bulshada ah ayna qayb ka yihiin xamalaadka dacwiga ah ee dadka loogu faa'iideynayo culumta sharciga iyo asaasiyaadka muhiimka ah ee goobaha ugu badan ee mashaariicdan ay ka jiraan waa degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose halkaas oo mas-uuliyiinta dacwada iyo maamulka ay hogaaminayaan howlo dheeraad ah oo dadka ku dhaqan ee degmadan lagu gaarsiinayo dacwada duruus kala duwan oo diin ahna lagu siinayo waxaa halkan lagu daafuray dowro dadka loogu saxayo ee qur-aanka kariimka akhrintiisa waxaana dowradan soo qabanqaabiyey maamulka wilaayada jubbada hoose waxaa xagga fulinta ka qayb qaadanaya maamulka iyo macalimiinta macadka qiraa'aadka ee imaam sakhaawi waxaana ka faa'iidaysan doona guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida macalimiinta qur-aanka salaadiinta odayaasha dhaqanka ganacsatada dumarka muslimaadka ee ku dhaqan degmada jamaame ugu horeyn munaasabadda waxaa lagu daafuray aayado qur-aan ah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا intaasi kadib waxaa kelimad la siiyey al ustaad cabdalla cabdalla maamulaha guud ee macadka imaam sakhaawi waxa uu ka hadlayaa dowradan iyo cidda ay beegsan doontay iyo ahdaafteeda
bismi illaah alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah ama bacd awalan allah subxaana wa tacaala ayaa ku maxadsan nasoo waafajiyay kheyrkan iyo wanaagan annaga oo ah bahda reer sakhaawi macadka almaamu sakhaawi oo xaruntiisii dhexe magaalada jilib walaayada jubbal wusda aan kasoo aanbabaxnay waxaan soo garnay walaayata jubba sufla alislaamiya wakhaasatan fi muxaafadati jamaame maantan waxaan la joognaa reer jamaame si fiican ayaa u mahadsan yihiin wanaag ay nagu soo dhoweeyeen darteed iyo ayaga walaayadood annagana waan ku faraxsannahay si ay noo soo dhoween iyo ujeedka aan u soconay aan u sheegnay iyo soo dhoweyntooda ahdaafta aan u soconay oo qasadkeen u ahaa magaaladan usoo aadnay waa xamla dacwiya waa khaasatan tasxiif alqur-aan dadka in loo sameeyo bulshada qur-aanka lagu wacyigeliyo ayaga dhan dhammaantooda in rag iyo dumar ganacsato caruur arday nuqabadooda mas-uulintooda aan la kala reebin dowradaas oo xamladaas ay soconayso toddoba maalmood sidaan ugu talagalnay taqriiban insha allahu haddan way noo bilaabatay ulajeedka kale wuxuu ahaa in magaaladan dad mucalimiin qura aan isla soconay aan bartaan looga tago xalqaad qur-aan loo furo si ay u tasxiixiyaan mucalimiinta qur-aankii iyo mucalimaadkii guud ahaan ay u diyaariyaan fi lmustaqbal insha allahu haddii loo arko in magaaladan ama can qariibin laga furo macadka imaamu sakhaawi ay tamhiid ay u ahaadaan dadkaas la diyaarinay sidaas oo kale iftitaax dowro kale aydana isla mucalimiinta oo durgu tadriiskii iyo qaabka tacaamulka ardadii iyo waxbaristii qaabkii insha allahu in mucalimiinta qur-aanka aydana khaas u ah saddexdaas ahdaaf ayaa u soconay ayagoo dhan way noo furmeen allah subxaana watacaala ay ku maxasan safarkan waxaa wahelinaya arday mutakharijiinta ahaayeen sakhaawi arday lagu furay ah qaarkoodna kasoo jeedeen muxaafadadan jamaame qaarna gobollo kale ka imaadeen isla soconaa toban qof taqriiban oo dhammaantooda qura qiraa'aadka cashiradan wada haystaan allah subxaana watacaala ayaa ku mahadsan waa safar oo kii ugu horreeyay dad caddaad intaas la eg oo ayaga dhoon qura mujaazuun bilcashri qiraa'aad ah isla jamaama ayadana sidaas oo kale waxay ku nasiibsatay wafdi sidaas oo kale ah in ay martigeliso allah subxaana watacaala ayaa ku maxadsan ahdaafteenna waa intaas in qur-aankii allah subxaana watacaala dadkii lagu intibaahiyo tasxiigii iyo dowraadkii xamle oo intaas ay soconays haddana si fiican ay u bilaawatay waa xalqaad maraakiistii masaajidihii rag iyo dumar ganacsatii aan loo kala harin xataa mas-uuliyiintii kulli ay wada fadhiyaan allah subxaana watacaala ayaa ku maxadsan wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa la gudagalay barnaamijkii saxinta ahaa ee ujeedka uu yahay ee qur-aanka looga saxayo guud ahaan qeybaha bulshada markan aan eegno qeyb ka mid ah duruustii ay bixinayeen macalimiintii ka socday macadka imaam sakhaawi afkay soo fiiriya idankan afkiin hoos yaala qarin insha allah waan toos isku argno insha allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ أ أ أ أ عو عو ذو أعوذ أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بس بس بهدن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم بي بسم بسم الله بسم المل بسم الله هدين بسم الله هيرو هيرو هيرو هيرو هير هيرو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هيرو مركل دان بشمان يا لسوكن بسم الله الر يا بسم الله الر hiro adigoo saasa bishmaal taas toosan ku dhawaag bismi illaahi araxmaani araxiim الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحم ال اواي الحمد الحمد الحمد الحمد لله لله رب العالمين رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله
ugu dambeyn walaalka waxaan mikrofoonkan dhex dhigayaa ee salaadiinta kale ah suldaan macali maxamed cabdi duuba suldaan cabdisalaam cismaan xaaji iyo suldaan axmed nuur mataanow oo saddexdaba ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ugu horeyn waxaan soo dhoweynayaa suldaan macali maxamed haye suldaan بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد إن إلهي baa ku mahadsan subxaanaه watacaala dowladaasaa ka bilaabatay een, degmada jamaame een, dowladaasoo loogu magacdaray ubay ibnu kacab midaasoo ah in qur-aanka ilaahi subxaanaه watacaala lagu tasixinayo een, ummadana lagu fahamsiinayo ilaahay fadligii marka saake halkaa waxaa iskugu imaaday ee, ganacsatadii aa iskugu imaatay salaadiintii waa imaadeen ee, raggii odayaasha waa imaadeen dhallinyaradii waa imaadeen dhammaan bulshada een, qeybaheeda kala duwan way iskugu imaadeen halkaas ayagoo markaa ka faa'iidaysanaya diinta ilaahi subxaanahu watacaala waana arrin lagu farxo oo aad loogu farxo insha allahu tacaala waxaan ilaahay ka rajaynaynaa markaa dowladaas in ilaahi subxaanahu watacaala si kheer uu noogu dhammeeyo dadkaana ay ka faa'iidaystaan diinta ilaahi subxaanahu watacaala iyadoo ay kaalmaysanayaan mar kastoona qofka waa inuu u dareemo qofkii ilaahay subxaana watacaala diintiisa u socdo waa kin nabiga uu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh man salaka dariiqan yaltamisu fiihi cilman sahal allahu lahu dariiqan ila aljanna ayagoo halkaas markaa ka raadinaya ilaahi subxana watacaala jannadiisa iyo raxmadiisa ayay diinta ilaahay saake ku tartamayeen masaajidka iyo goob kastaba saake waa lasoo buuxiyey ilaahay baana subxaana watacaala fadligaa bixiyey ilaahana ku mahadsan subxaana watacaala suldaan waan kugu soo laabanayaa markan waxaan siinayaa suldaan cabdisalaam cismaan xaaji oo ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose qeybna ka ah dadka ka faa'iidaysanaya dowladan tasxiixa qur-aanka kariimka ee ka bilaabatay degmada jamaame suldaan soo dhowow bal ka waran qaabka ay wax u socdaan بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الحمد لله أولا إلهي ayaa ku mahadsan Ee, maanta waxaa noo bilowday dowro loogu magacdaray ubay ibnu kacab oo lagu barinayay tasxiixul qur'aan iyo weliba aada lisaga saxayay maxaa la dhahaya xuruufaha iyo maqrajka ay ka soo baxaan taasoo ay ka soo qaybgaleen dhammaan dadka ku nool degmada jamaame ganacsatadii ee, maxaa la dhahayay odayaashii salaadiintii dhammaan ay isugu imaadeen bulshaweynta soomaaliyeed ee degan degmada jamaame oo islaamka ah intaa waxaa sii dheer weliba in haweenka ayagana ay macnaha doorkooda leeyihiin oo ayagana howshaasi ay u socoto ilaahay fadligiis waxaan in badan aan rajaynaynay in diinta guryaha annaga ay noogu soo gasho alxamdulilah maanta waxay taagan tahay nin walba gurigiisa in loogu tago wakhtiga iyo xilligaas asaga markaasi u mu- munaasibsan oo asaga wax uu fahmi karo waxna uu diyaar u yahay in wax loo sheego ilaah ayaa ku mahadsan intii intaas ku soo abaabushay ku soo talagashay ayadana ilaahay ajirkooda ajir ha ka siiyo ajirkoodana ha weyneeyo insha allah annagana kuwii qaato allah ha naga dhigo wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu markan waxaan siinayaa suldaan axmed nuur mataanow oo asna ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose qaybna ka ah dowladan loogu magacdaray ubay ibnu kacab shicaarkeedana uu yahay waratili lqur'aana tartiila ee suldaana soo dhowow bal ka waran qaabka bulshada jamaame ee uga faa'iidaysanayaan ee dowladan qayimka ah ee bilaabatay الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد إخواني آه، سيدات وجيدان أما عد أركتان بو إندينا إدين هايان ساك هالكان وحاك بالله دور آد ومعان دور داسو dadka qeybaheeda kala gedisan bulshada ay ka faa'iidaysteen dowladaasoo ku bilaabatay in qofka laga saxo ee, miftaaxa qur-aanka alfaatixa suurada ugu horeyso oo faatixada uguna dambeyso oo min awali qur-aan oo la akhriyo haddii salaad la gelayo iyo haddii kaleba faatixada ayaa ugu horeysay tasxiixul qur-aan ayaa ka bilaawaday dowladaasne waxaa ka soo qayb galay dad aad u fara badan bulshada qaybaheeda kala gedisan sida ganacsatada salaadiinta nabadoonnada ganacsatada intii ilaahay uu soo haleysiyeen insha allah faa'iido weyn ayay ka gaareen waxaanan leenahay xarakada waa wax loo baahnaayey waa wax mar walba la sugaayey maadaama asaasudiin qur-aankeenna uu yahay kalaamullaahi uu yahay qofka xambaarsan in laga saxo xuruuftiisa hijaayiga ah ku dhawaaqistooda iyo akhrintaba waa wax loo baahnaayey waa waxaan idinka filaynay waxaanan leeyahay intii arrinkaas ka soo fikirtay soo hagaajisay soo haleeshisay ummadda in ay soo gaarsiiso iyadoo hadda la taagan yahay baaxyaadka aadka ugu badan oo ah in qur-aanka ku dhawaaqistiisa la iska saxo ahna mid anfacayso bulshada intii kasoo shaqaysay waxaan leenahay ajir allah ka siiyo macalimiintana waxaan leeyahay insha allah ardaydiina juhdiga aad ku bixisaan ma dayaci doonaan insha allah waana kasoo dhalaali doonaan wixii aad usoo hurteen oo aad u imaateen in aad gelisaan insha allah faa'iidadeedana insha allah ilaahna idinka ajir buu idinka siin doonaa ayagana insha allah waa anfici doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu suldaan macali maxamed ka waran muhiimadda maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose uu siiyey in dadka laga saxo qur-aanka kariimka iyo dadka lagu baraarujiyo barashadiisa bismillaah waa arrin muhiim ah oo aad loogu baahnaa waay arrintaas macnaha waa in la helo aad baa macnaha bulshada ugu dhibaato qabtay ilaahay fadliga kolley maanta ayaa ilaahay suurtageliyey ilahina subxana wataala ka rajaynayaa insha allahu tacaala dadka inay ka faa'iidaysan doonaan ayna macnaha ku baraarugi doonaan biidni illahi tacaala qof walban uu ogaan doono meesha uu macnaha uu macnaha ka xanuunsana qofka macnaha xanuunkiis waa inuu ogaadaa haddii lagu tusi meesha xanuunka ka hayo oo xanuunka marka lagu sheego kadib waa inaad takhtarki aadda jazakallah khayr marka arrintan waxay macnaha dadka u noqonaysaa dabiib bay u noqonaysaa waxay u noqonaysaa cilaaj ilaahay maan subxaana wa tacaala ku mahadsan dadka markasta waxaa loo sheega warattil alqur'aana tartiilan marka haddana waxay rabtaa tadbiiqinay rabtaa marka ilaahay fadligii maanta marka waa loo tadbiiqinay carabkiisii iyo macnaha meeshuu wax ka soo baxayeen iyo makhrajka iyo ka soo bixi lahayd iyo siduu ugu dhawaaqi lahaa iyo siduu macnaha u akhrin lahaa waxaa laga qofka inuu qur'aanka akhrinayo oo qur'aanka yaqaano laakiin uu iska akhrinayo laakiin hadda waxaa loo sheegay makhrajkan waxaasaa ka soo baxo makhraj hebel waxaasaa ka soo baxo makhrajka meesha halkaasaa ka soo baxo halqad halkaasa ka soo baxda qofka marka waa loo caddeeyey jazahu allahu khayr marka waxaan arrinta aad baa u soo dhowaynaynaa haddaan nahay salaadiinta ilaahay baan ku mahadsan subxaana wa tacaala waana arrin loo baahnaa maantana alxamdulillah rabbil caalamiin walaayada gobolka ilaahay subxaana wa tacaala adaa waafajiyey ilaahayna waxaan uga baryaynaa ummaddan inay ilaahay kitaabkii qaataan ilahay kitaabkiina u nusreeyaan ilaahayna subxaana wa tacaala qalbigeenna diinta ilahay uu geliyo ummaddan ilahay subxana wa tacaala diinta ilahay kusoo hanuuniyo intaasaan dardaarmi lahaa wajazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmatullah wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu aad bay u mahadsan yihiin salaadinta kale ah suldaan macali maxamed cabdi duuba suldaan cabdisalaam cismaan xaaji iyo suldaan axmed nuur mataanow oo igala qaybgalayay falanqayntan aan kusoo gudbinaynay dowladan loogu magacdaray ubay ibnu kacab ee ka bilaabatay degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose
تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا waa hagaaga dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa markanna iska horimaadyo u dhexeeya ciidanka masar iyo kuwa yuhuudda ayaa maanta waxay ka dhaceen marinka rafax iyadoo masar ay qiratay in iska horimaadyadaasi hal askari looga dilay xaaladihii ugu dambeeye ee filistiin duqaymaha yuhuudda iyo howlgalka duufaanta al aqsa intaba waxaan ku eegi doonnaa xubinteenii cudwaanka yuhuudda waxaa soo jeedinaya walaalkeen suhayb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad soomaali duqaymaha ciidamada yuhuudda ay ka geysanayaan magaalada khaza waa kuwo halkooda ka sii socda in sidoo kalena dagaalo u dhexeeya kooxaha muqaawamada iyo ciidanka gumaystaha ayaa waxay afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ay ka dhaceen bartamaha iyo sidoo kale koonfurta magaalada khaza anfaysalow haddii aan ku bilowno xasuuqyada ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka yuhuudda xalay waxa ay geysteen xasuuq aad u foolxun oo ka dhacay magaalada rafaax ee dhacda waqooyiga qidaaca khaza majdaradaas ayaana loogu magacdaray majdaradii teendhooyinka kadib markii ciidanka sahayanada si kas ah ay u beegsadeen islamarkaana bambooyinka waxguba ay ku tuureen teendhooyin ay deganaayeen dad barakacyaal ah ilaa soddon iyo shan ruux ayaa lasoo warinayaa inay ku shahiideen dhacdadan sawirro iyo muuqaalo argagax leh oo ay warbaahinadu baahiyeen waxa ay muujinayeen dad ku gubanaya teendhooyinka halka kuwo kalena laga soo badbaadinayo markii aan ka soo tagno rafax sidoo kale mandiqada jabaaliya maanta duqaymo xoogan ayay ka geysanayeen diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda sidoo kale duqaymaha waxaa qayb ka ahaa taangiyada ciidanka yuhuudda oo duqaynayay guryaha ay degan yihiin dadka rayidka ah wariyaashu waxay sidoo kale soo sheegeen in ciidanka sahayanadu ay bilaabeen inay fagaan qubuuraha ay ku aasan yihiin dadka falastiiniyiinta ah ee ku shahiiday duqaymaha magaaladaasi ka socda wasaaradda caafimaadka falastiiniyiinta bayaan ay maanta soo saartay waxa ay ku sheegtay in afariy labaatankii saaci lasoo dhaafay ciidanka yuhuudda magaalada khaza ay ka geysteen ilaa toddoba xasuuq ayna ku dhinteen ilaa lixdan iyo lix ruux ayna ku dhaawacmeen saddex boqol iyo siddeetan iyo saddex kale sidoo kale wasaaraddu waxa ay sheegtay in tirada shuhaadadu ay marayso soddon iyo lix kun iyo konton ruux halka sidoo kalena dhaawacyadu ay gaarayaan siddeetan iyo kow kun iyo lixdan iyo labaatan ruux khasaarahaas ayaana ah laga soo bilaabo ilaa toddobadii oktoobar markaan u nimaadno dhinaca dagaalada kooxaha muqaawamada filistiin saacadihii lasoo dhaafay waxa ay duqeeyeen magaalada talaabiib oo ah caasimadda maamulka gumaystaha yuhuudda sidoo kale howlgallo lagu beegsaday ciidanka sahaynada ayaa waxay ka dhaceen mukhayamka almakhazi ee dhaca bartamaha qidaaca khaza sidoo kale magaalada jabaaliya weli iska horimaadyo culus ayaa waxay ku dhex marayaan ciidanka sahaynada iyo kooxaha wax iska caabinta filistiin muqaawamaduna waxay ku guulaysteen inay beegsadaan ilaa dhowr fariisin ay ciidanka yuhuuddu halkaas ka samaysteen iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqii ay wadeen gaadiidka ciidanka gumaystaha yuhuudda taliska ciidanka sahaynada bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in afar iyo labaatankii saaci lasoo dhaafay ilaa saddex iyo labaatan askari ay kaga dhaawacmeen howlgallada ka socda magaalada khaza wuxuuna sidoo kale qirtay in in ka badan lixdan duqaymo uu magaalada uu ka fuliyey faysalow sidoo kale waxaa taagan dhacdo maanta ka dhacday xuduudda u dhexaysa deegaanada filistiin iyo sidoo kale masar sida warbaahinada ay warinayaan iska horimaadii u dhexeeya ciidanka sahayanada iyo kuwa masaarida ayaa waxa ay ka dhaceen macbarka rafax maamulka gumaystaha yuhuudda waa uu xaqiijiyey dhacdadan inay jirto sidoo kale dowladda masar dhankeedana waa ay xaqiijisay xukuumadda qaahira waxa ay ku dhawaaqday in ilaa hal askari ay kaga dhinteen israsaasaynta labada ciidan dhexmaray warbaahinta yuhuuddu waxa ay sheegaysaa iyaduna in israsaasaynta ay bilaabeen ciidanka masaarida warbaahinta masaarida iyadana dhankeedana waxa ay sheegaysaa in ciidanka yuhuudda ay yihiin kuwa bilaabay iska horimaadka markii laga soo tago in yuhuudda iyo masar ay xaqiijiyeen in dhacdadan ay jirto ilaa iyo hadda ma jiraan tafaasiil intaa dheer ciidanka yuhuuddana waxa ay ku gaabsaday in wadahadallo arrintaas la xidhiira ay kula jiraan saraakiisha masaarida faysalow dhacdadan waxaa imaanaysaa xilli ciidanka gumaystaha yuhuudda bishan aan ku guda jirno ay duulaan ku qaadeen magaalada rafax islamarkaana ay la wareegeen marinkaasi si gaar ah dhinaca falastiiniyiinta lamana oga sababta rasmiga ah ee ka dambaysa dhacdadan iyo halkay arrintu ku biyo shuban doonto xubintii aan uga hadlaynay xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiinne caawa halkaas ayaan ku hakinayna aad ayuu u mahadsan yahay suhayb ayuu kaasi ahaa الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana caawa intaas ayaannu ku soo gebagabaynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo ballanna inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu